wallaahi dhaqdhaqaaqyadaasu hadda intii xaaladdaa laga sheegay oo la sheegayo muxuu ahaa aan idiin sheegno ilaacooyinka laga sheegay wixii ka dambeeyey ma xoog badna waa istaageen waan gartay ma ka filayno in nimanka tanasuulahaya hawsha ayadaa inay yihiin ma ma filayno wax wara iyaga ma idinka yimaadeen oo toos ah ma- maamulka aad deriska tihiin ama cidda aad xidhiidhka dhow leedihiin dhinaca wada shaqaynta maya walaalow wax wax muxuu ahay nooga yimid oo xiriir ah innaba ha yaraatee ma jiro ma la idin ogeysiiyey in shaqada la joojiyey oo kale si rasmiya ma laidin ogeysiiyey mise shaqadunbay joojiyeen shaqada unbay joojiyeen annaga waxbana mayna ogeysiin marka calaamado ma jiraan een, cusub oo ay sameeyeen oo dhinaca xuduudda gudaha een, soo geli kara een, xuduudda soomaaliya gudaheeda oo kale calaamada de kuway hore u sameeyeen ma ogiye wax hadda cusub oo intii maalmahan ah oo arrinku ay soo shaacbaxday ma ma jiraan laakiin kuwa laftigoodu markaa weli way dhisan yihiin oo halkii ay ka sameeyeen unbay yaalliin halkii ay ka sameeyaan bay yaalaan marka maxaa xigi karaa iminka maxaa fili kartaan maamulkii deegaankaa tihiin xuduuddiina een, meesha muran ka jira waa halkanaad ee, mas-uuliyiinteeda ka mid tahay marka maxaa xigi kara iminka waxaa xigi karaa annagu qayladhaan baan ku dhufannay dowladda federaalka ah waan gaarsiinay arrintii waxay noqotay iishio weyn oo arrin weyn bay noqotay marka eh, waxaan filaynaa dowladda federaalka xaggeeda in dad naga soo gaaro xildhibaano iyo wasiiro inay naga soo gaaraan nala arkaan waxa kan kadibna wax loo midaysan yahay oo go-aana muxuu ahay laga laga wada qaato